maxamedow markaan dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa hambalyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan la diyaara caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari
wacana wanaagsan mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale kusoo dhowaada dhambaalka ugu horreeya nuurow haddaanan kuuba soo dhiibin oon hore u soo qabto waxaa lagu soo bilaabay tahniyad tahniyad tahniyad waa tahay ambasador axmed ciise cawad safiirka soomaaliya ee washington taabid cabdi maxamed qunsulka safaaradda iyo weliba dhammaan shaqaalaha safaaradda falastiin axmed iimaan maxamed cabdi xasan sandheere haaruun macruuf anigaa ku jira nuurow qudhaad waad ku jirtaa nuur xasan nuur kaama reebin iyo maxamuud mascade iyo dhammaan bahda v o a laanta afka soomaaliga iyo sidoo kale siyaad cali iyo ilyaas xayuuke iyo cabdiraxmaan sheekh cumar iyo dhammaan jaaliyadda soomaalida ee minnesora waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan injineer jibriil afyare iyo fawsiye shariif cabdiwahaab oo dhowaan ku aqalgalay magaalada minneabolis ee gobolka minnesora waxa ay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo annaguna waxaan leenahay dhammaan aamiin aamiin ayaan leenahay caasho warqadda ugu horreysa ee gacanteeda ku jirto waa warqad dhalasho waxaana dirayay dadka kale ah maxamed cali shacbaan iyo cabdixakiin cali shacbaan cabdishakuur cali shacbaan sulaymaan cali shacbaan iyo tuunis cali shacbaan cabdixamiid maxamed mursal iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo dhammaan reer cali shacbaan dhammaan dadkan waxay u hambalyaynayaan doctor cali shacbaan iyo marwadiisa daa'ifa maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd lix iyo labaatankii bishii aanu kasoo gudubnay ee februari wiilka waxaa loo bixiyey caamir cali shacbaan waxaanu leenahay soo barbaar caamirow anigana aamiin ayaan u raacinayaa waxaa dhambaalkan aan gacanta ku haya markana loogu hambalyeynayaa cabdifataax aadan cali iyo afadiisa saytuun cabdi oo gabaray ku dhalatay xaafadda isli ee magaalada nairobi dalka kenya dadka tahniyadda diray waxay kala yihiin hooyo ardo yuusuf iyo caruurteeda ruqiyo yuusuf iyo caruurteeda xabiibo yuusuf iyo caruurteeda shooca yuusuf iyo caruurteeda iyo maryan yuusuf iyo caruurteeda axmed yuusuf iyo caruurtiisa iyo maxamuud yuusuf iyo caruurtiisa waxay dhammaantood kala joogaan kenya maraykanka ingiriiska iyo soomaaliya waxaanay leeyihiin soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda gabadhaasi u dhalatay cabdifataax iyo afadiisa saytuun ee ku dhalatay xaafadda islii ee magaalada nairobi caasha warqadda gacanteeda ku jirta waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah ambaashador axmed ciise cawad oo ah safiirka soomaaliya ee magaalada washington taabad cabdi maxamed qunsulka safaaradda iyo weliba dhammaan shaqaalaha safaaradda falastiin axmed iimaan waa wariyaheenna iyo wariyaasheena kale ah maxamed cabdi xasan sandheere haaruun macruuf caashe ibraahim aniga ha iga reebin maxamuud mascade iyo dhammaan bahda v o eda waa v o a soomaali siyaad cali ilyaas xayuuke iyo cabdiraxmaan sheekh cumar iyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota waxay tahaniyad kal iyo laab ah hawada u marinayaan injineer jibriil afyare iyo fawsiya shariif cabdiwahaab oo dhowaan ku aqalgalay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin waa tahay dhinacii heesaha ayaan markan gudagelaynaa nuurow heestan markay igu soo dhacdo waxaa igu soo dhacda sheeko baranay waa kelmad kelmadaha soomaalida ka mid noqotee marka sheeka baralay salaam khadra daahiro heestaasi oo weliba kaban ku qaaday sadaad dhegeysan lahayd ya salaam waa hees aada iyo aada u macaan caasho dabcan aniga qudheyda khadra daahir marka ay timaado waa heesta aan ugu jeclahay heesaheeda waa heestan waa laysla wada arka soo maaha heesta sheeka barale iyo codka khadra daahir cige aan idiin kala baxno
Bahana na masdoi kamai miya
leeyahay dhegaystayaal badan oo nuurow adigana aad ku jirto inay si weyn uga heleen heestan sheeka barale iyo codka macaana khatarada ahirciga ayuu ahaa dhamballadii haddaan mar kale anba qaadnana dhammaan qoyska reer sheekh cabdulle sheekh aadan iyo dhammaan reer cumar barkhadle nuur iyo dhammaan reer saalax maxamed iyo dadka kalaa baa la yidhi hooyo faadime axmed sheekh abti cabdi axmed sheekh saynab cabdi waa saynab cali cabdiraxmaan iyo dahabo nuux aw axmed caruurteeda iyo caruurtooda maasha allah yuusuf cabdi axmed caruurtiisa iyo xaaskiisa maxamed cabdi axmed axmed cabdi axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abshire cabdi axmed iyo qoyskeeda mubaarak cabdi axmed iyo qoyskiisa sahre cabdi axmed rufaaci xasan saalax iyo caruurtiisa iyo eedo shamso axmed sheikh iyo ilmaheeda baa la yiri iyo maxamed xasan saalax iyo qoyskiisa dhammaan qoysaskaasi iyo kuwo kale oo ballaaran oo aan inta lagu soo koobi karin baa la yidhi waxay taaniyad dhalasho hawada u marinayaan balqiiso xasan saalax iyo xaajigeeda baa la yidhi cabdifataax cumar diini oo wiil ugu dhashay magaalada kismaayo wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid cabdifataax cumar diini hooyo soo barbaaroo noqo bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna aamiin ayaan u raacinana aamiin ayaan ana u raaciyey warqadda kalena waa warqad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah maxamed cali shacbaan iyo cabdishakuur cali shacbaan iyo cabdixakiin cali shacbaan suleymaan cali shacbaan iyo maxamed yaasiin cabdirasaaq yaasiin buhaal xasan ibraahim iyo maxamuud waarow iyo cabdixakiim maxamed mursal iyo weliba saxardiid xaashi ardaale dhammaan dadkan waxa ay tahaniyada kal iyo laaba hawada u marinayaan dadka kale ah doctor cali shacbaan iyo marwadiisa daa'ifa maxamed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho anigana dhambaal dhalasho ayaan raacinayaa intaadan heesta soo qaban dhambaalka waxaa ugu horeeya marka hore baa la yiri waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashicuud iyo ibraahim daandurey daandurey goorma dure kursigiisa maalmahan bayaa arkay dhe ay booskiisa waa fadhiyaa maanta booskiisa nuura waana ka fadhi guddoomay aniga u qaaday caasha daandure sida aan toddobaadka horeba u sheegay marka xiga annagoo kale ah baa la yidhi nuur maxamuud iyo cabdinuur shariif xaashi waxaa halkan hambaliyo uga diraynaa baa la yidhi hooyo aamine maxamed laag iyo aabe maxamuud xasan sooyaan iyo walaalahii oo kale ah baa la yidhi deeq maxamuud iyo khadar maxamuud iyo fu'aad maxamuud iyo raxme maxamuud iyo waxay dhammaantood kala joogaan baa la yidhi jigjiga bermiil iyo khabri dahar waxaana ay leeyihiin waxaan kaloo salaamayaa buu yidhi inta kale ee muuqayga iyo magacayga mataqaana waxaan filayaa inay idin dhegaysanayaan oo salaantaasina idinka guddoobeen dhammaan intaad salaanteen waa tahay caasha ee, heesta xigta inta aanan soo qaban horta ee, shimbirta waxaa la yidhi kumanaan sano ka hor ha waa la adeegsan jiray oo dhinaca dhambaalaha iyo isgaarsiinta ayaa loo adeegsan jiray inta aynan soo bixin qalabkan casriga ah xitaa iskaba dhaaf qalabka casriga ah ee, inta uusan telegramka soo bixin marka waxaa la yiri waxaa adeegsan jiray ummadihii hore sida beershiyiintii hore ee, manquuliyiintii hore roomaankii xitaa ee, qarniga laba iyo tobanaad ciraaqiyiintii hore ee, shimbiraha dhambaalka ayay u diri jireen oo ilaa yurub ayay u diri jireen gaar ahaan ganacsiga ayay u adeegsan jireen marka ee, fanaaniinta qaar soomaalida ah waxay ku cabiraan eh, shimbiraha dhambaalka jacayl marka fanaan da'yar oo lagu magacaabo eh, zaki hanad intaadan fanaanka u gudbin nuurow ha aniga lama yaabo in shimbir la adeegsado waa garta laakiin waxaa la yaabaa siday dadka ugu soo dhacda inay shimbir adeegsadaan waxaan oy dha- filay oy- oy dhambaallo u qaado meeshii la rabana ay geyso soo la waa yaabaa sheeko yaab lahaa sheeko cajiiba waa- way ficnaan lahayd inaan casrigan ama xilligan aan joogno aan aragno shimbir la carbiyeeyey oo dhambaal miduu doonaba ha noqdee ama mid ganacsi ama mid jacayl laakiin laakiin markaan hadda dalkan maraykanka usoo noqonoo kale shimbirtii waa la casriyey Hay.
robad baa laga soo dhigay hadda mashiin waagii hore shimbiraha la adeegsan jiray sooma ha hadda hadduu robot dhambaal kuu soo qaado ama alaab aad meel ka gadatay dukaan aad ka gadatay oo telef- dhinaca telefoonka aad ku iibsatoo kale marka uu robot kuu soo qaado gurigaaga kuu hordhigo waa wax la yaab soo leh.
shimbirtii oo la casriyey baa oo la weyneyey aniga waxba ka baqaatay waaba ka baq lahaa casho ama ku qaataa dhile aad iyo aad marka eh, fanaanka zaki xanad ayaa caashahay warqad gacalisadiisa oo joogta london dhambaal caashaq ugu dhiibay shimbir markaasuu yidhi shimbir yahow lurkaygiyo lahashada dareenoo warka labada maqalkiyo laabta iigu sii daa markaasuu sheekada siduu sii waday waxay la gashay lulmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london liiba- liibaana gaarsiiye halkaas ku tuur buu yidhi waayahay hanoo dhamaystira Aad iyo aad.
wala axmed Marka zaki hanoo hanoo dhams- zaki hanad hanoo dhamaystiraay shimbiryahow lurkaygiyo lahashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu sii daa shimbiryo howlurkaygiyo laxashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida adiga lamaanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante adiga lamaanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante ti aan la'aante dadba waayay onto warmo warmo war ma laygu dhiibay deeqsi lilaahida ti aan la'aante dadba waayay onto warmo warmo war ma laygu dhiibay deeqsi lilaahida dhalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daaxane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi aan laamadoodi dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daaxane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi aan laamadoodi shimbiryahow laf dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu xuso codka dayn laylo waxaad tiraahda shimbiryahow laf dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu xuso codka dayn laylo waxaad tiraahda adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaad ka lulaata
yaa salaam heestaasi aadka u macaan ee uu ku luqeeyo fanaanka da-da yar ee zaki xanad haddii aan intaasi ku dhaafno aan dib ugu laabanno kaalimihii warqadaha caashahay anaa soo qabanayo midaan gacanta ku hayo taadana bal isha ku sii hay waxaa lagu soo bilaabay tahaniyad dhalasho dadka ugu horreeyana waxaa ka mid a liibaan faarax cali bariise abshir ibraahim maxamed abshir guu baa la yiri ubax jaamac warsame fahmo xundubey caddow xaaji axmed sheekh ciise maxamed cumar ciise waxaa la yidhi sarmoole iyo sidoo kale canab cabdulle carabey cabdikariin axmed tifow axmed cali hibaad weydow iyo sidoo kale ciise maxamed indhayare ciise qooley buu ku magac dheer yahay iyo bashiir cali daahir iyo cabdulaahi xasan burash iyo bile cusmaan gome iyo maxamed saalax maxamed iyo liibaan saalax liif iyo nuur xasan nuur waa nuur bakhaari ma adiga mise magacaas yeesha nuuro waa aniga caasha waan Waa- islaamaya asxaabtaas waa maaragtay dad aan aad u garanaya waa tahay laba qof baa dhiman oo warqadda ku qornaan raaciyo waxaa ku jira muuse sheekh cismaan sariire iyo caamir xasan yorkey waxay tahnid dhalasho dhammaantood u dirayaan maxamed hilowle xayle iyo xaaskiisa xaliimo maxamed hilowle oo wiil ugu dhashay cisbitalka i m c ee magaalada jowhar baa la yidhi waxaay leeyihiin wiilkaasi weli magaciisa waa laga fikerayaa hase ahaatee waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo kii soo weynaada ee dadkiisa dalkiisa iyo waalidkiisaba wax wanaagsan u tara warqadda gacantayda ku jirtana waa warqad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah hooyo faadumo axmed sheikh iyo abti cabdi axmed sheikh seynab cali cabdiraxmaan iyo dahabo nuux oo axmed iyo caruurteeda yuusuf cabdi axmed caruurtiisa iyo xaaskiisa maxamed cabdi axmed axmed cabdi axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa abshare cabdi axmed iyo qoyskeeda mubaarak cabdi axmed iyo qoyskiisa sahare cabdi axmed waa waryaheennii rufaaci xasan saalax iyo caruurtiisa eeda shamso axmed sheikh iyo ilmaheeda maxamed xasan saalax iyo qoyskiisa qoysaskaasi iyo kuwo kale oo ballaaran oo aanan inta ku soo koobi karin baa layidhi waxa ay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan balqiisa xasan saalax iyo xaajigeeda cabdifataax cumar diine oo uu wiil ugu dhashay magaalada kismaayo wiilkaasina waxaa loo bixiyey khaalid cabdifataax cumar diine waxaanu leenahay khaalid soo barbaar adeer oo noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin anigana aamiin ayaan mar kale raacinayaa dhinaca heesaha nuuro adigaa nin dhallinyaro ah oo welina malaha baadigoob ku jira heesaha dhinacaaga usoo tuurtuuro caasha waa mahadsan tahay heesta saddexaad ee barnaamijkeena haddii aad dhankayga usoo tuurtay horta waaba jeclaaba heestan inaan saaro sababtoo ah waa hees aan jeclahay oo aad u macaan hay waaba kugu bannaan tahayba aad iyo aad waa heestii dhabtuu jaceyl ku yaalla waa magool iyo xasan beel Eh, caasha intaanan dhegeystayaasha u ciyaarin heestan Ah, Ah, adigaba markii aan keedka cajaladaha ka baaraynay ah.
eh, madaxaa ruxaysa heestan Aad waxaan iyo- filayaa in ay xasuus kugu leedahay aad iyo aad xusuus gaara male laakiin waa hees aada u macaan heesaha aadka loo jecel yahay ee ay qaaday fanaanada boqol ay kamid tahay qiyaasay
Yeah. Dhuntuu kalgacalkuna dhammuu igaaga yaala dhabtuu jacaylku yaala dhabtuu jacaylku yaalayaa dhinacyada kalgahayo dhuntuu kalgacalkuna dhammuu igaaga yaala dhabtuu jacaylku yaala dhabtuu jacaylku yaalayaa sida dhiraha midhahale oo dhibicii dayrad galabnimo ku soo dhacay sida dhiraha midhahale oo dhibicii dayrad subaxnimo ku soo dhacay oy darabkiyo malabkuba diqada calka saareen oy darabkiyo malabkuba diqada calka saareen aan ku dhoweeyo marna aan ku dheexdeen adeegona xadeeraan aan ku dhoweeyo marna aan ku dheexye adiguna xadeeraan
ilaah baadhag iyo qurux intu ku dhammeeyaad hablootaa ka dheerte ilaah baadhag iyo qurux intu ku dhammeeyaad hablootaa ka dheerte
xaggala dhaqmaatiga ifkaadeeman iyo luul lagu dhaafsan maaye dhabtu jacaylku yalyaa dhabtu jacaylku yalaa waxa gala dhaqmaatiga ibkaadeeman iyo luul lagu dhaafsan maaye dhabtu jacaylku yalaa dhabtu jacaylku intaas haddaan ku dhaafno dhinaca dhambaallada haddaan mar kale jalleecno qaybihii ugu dambeeyey dhambaallada ayaan guda gallay tahaniyad aroos baa markana gacanteedii kusoo dhacday waxaa ugu horeeya aabe cabdulaahi cali maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cabdi bannaan iyo sidoo kale hooyo faadimo maxamed iyo ifraax cabdulaahi cali waxaa sidoo kale warqadan oo si qurux badan oo gaabanna loo soo qoray ku jirta ifon baa ku jirta sahraa ku jirta ikraam baa ku jirta ilhaan iyo maxamed amiin iyo nuur iyo cabdulcasiis iyo cabdiraxmaan waa dhammaan reer cabdi bannaan iyo reer xasan nuur gacal waxay hambalyo hawada u marinayaan xaliime sacdiyo cabdulaahi cali iyo yuusuf macalin xasan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin aqalgalkiina allaha ka dhigo midkii barakoobaha ee ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan ana raaciyey caasho warqadda ugu dambeysa ee gacanteeda ku jirta waa warqad hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah awowe cali siyaad aabe aadan cibaar iyo hooyo hinda cali siyaad hooyo xaawo xirsi siyaad iyo aabe cabdulaahi dhicsow habaryar faadumo cali siyaad iyo caruurteeda xadiyo cali siyaad iyo caruurteeda caasho cali siyaad iyo caruurteeda nuure cali siyaad iyo caruurteeda duniye cali siyaad maxamed cali siyaad iyo caruurtiisa cabdulqaadir cali siyaad iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi xuude dadkan oo kala jooga nairobi ingiriiska sweden magaalada muqdisho iyo weliba degmada bacaadweyne ee gobolka mudug waxa ay aroos farxad leh gaarsiinayaan cabdishakuur cabdulaahi dhicisow iyo ruweyde aadan cibaar oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd saddexdii bisha saddexaad ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin gaar ahaan caashe cuud waatii aan goordhaweed sheegaya caasha maad u duceysid mar
waayahay waxaan leenahay noqda lamaanihii isku waara oo ubad kheyr qaba kala helaa oo farxad ku noolaada oo isku waara ayaan ka badiyey
waad u duceysay allaha u aqbalo aqbalka Aamiin, Ilaaha u ilaahay baa aqbalo.
haya markaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan soo gaarnay nuuro dhinacaagana way taallaa heesta ugu dambeysa caasha ee, adigan ku siiyey saasaa ha waa tan waxaan adaa soo leh.
qabanayaa siyar siyar siyar siyar ma u shushubateen yaa salaam heestan horta waa hees caana laakiin gartay.
caan ha ahaatee mar hore caan ha jirtay ee, Hay.
maaragtay sideed timeeyadii aad iyo aad aad iyo aad haddase waa ay kasii dartayoo ee, horta waxaa ku luuqaysa haddii aanan qaldanayn ee, fanaanada caanka ah aamin cabdulaahi aad iyo aad haddana waxaa soo qaada gabadheeda ee, hodan cabdiraxmaan marka Marka- adig- mar- adiga u cudan lahayd ma heesta dambe marka mastii hore marka anaa Su-aasha daba soo leedahay koobi.
miya adig adiga hooyo gabadheeda ma isbarbar dhigi lahayd waa may absolutely mar walba hooyadaa Waa- kule mar saaba.
walba hooyadaa kule ya ilaan hooyada waaba hooye waa run iyadana Ah, waa la dhalay ha laakiin hadda eh, dhegeystayaasha waxaan u ciyaari doonaa iyadoo ay qaadayso gabadhi hodan hodan cabdiraxmaan aad iyo aad waa tahay siyar ma u shushubateen iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo kulan dambena dhegeystayaal ha- waa v o e da iyo annagoo isku duuban oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Yeah. Shishoo aad iyo aad bay umahadsan tahay hodan cabdiraxmaan heestaasi si yar mawshubateen waxay gebagabo u ahayd barnaamijkii hambalyadii heesaha oo inala socodsiinayeen caashe ibraahim cashacuud iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari ood kala socoteen idaacadda v o a ee magaalada washington waxaan kusii saqaynaa gebagabadii barnaamijkayga galabnimo